radio simba dhacdo kasta sheeka ka dambaysa sheeko kastana dhacdaa ka dambaysa radio simba simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhegaystayaal qodobada warka subax ee raadiyaha siimbahaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar xalay lagu qaaday saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmada afgooye ciidamada booliiska soomaaliya ayaa howlgallo saameeyey isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha toddobaadkii lasoo dhaafay ka waday magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa kulan la qaatay hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa la filayaa inay ka kulmaan xilligan kala guurka ee doorashooyinka dalka madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku eedeeyey madaxda dowladda federaalka soomaaliya inay ku fashilmeen sugidda ammaanka dalka wasaaradda batroolka soomaaliya ayaa lagu eedeeyey inay heshiisyo la gelayso shirkado caan ku ah musuqmaasuqa iyo waxisdabamarinta hoggaanka maamulka jubbaland ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin amni xumada ka jirta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ciidamada booliiska soomaaliya ayaa howlgalle ka sameeyey degmada balcad oo qaraxyo isxigxigaha ay ka dhaceen iyo howlgalladii ugu dambeeya halkaasi ka soconaya maleeshiyaad ka soo kala jeeda maamulada galmudug iyo hirshabeelle ayaa isku haya gacan ku haynta degmada matabaan ee gobolkaasi hiiraan jabhadaha ka howlgala gobolka hiiraanna waxay sheegeen inay u midoobayaan la dagaalanka iyo ka soo horjeedidda hoggaanka cusub ee dhowaan loo doortay maamulka hirshabeelle akhbaaraadka caalamka subaxnimadan sinba idiin haysana waxaa ka mid a hogaamiyaha laga guulaystay ee maraykanka ayaa la sheegay inuu ugu jiro inuu wado gulufkii ugu dambeeyey oo ka hortegayo doorashada dalkaasi iyo waddanka afghanistan oo laga soo sheegayo xaalado cakiran oo la xidhiidha ciidamada waddankaasi mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo isniin ah afarta bisha koowaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan waxaad maqasheen qodobadii ugu door koronaa warkayaga subax iminkana qodobadaas oo faahfaahsan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa kulan la qaatay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo dib uga soo laabtay dalka turkiga madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu xalay kulan kula qaatay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo la aaminsan yahay inay isku siyaasad ka yihiin arrimaha doorashooyinka dalka islamarkaana maamulka oo hogaamiyey koonfur galbeed uu yahay- uu ka mid yahay maamulada u dhow villa soomaaliya islamarkaana wada shaqayntu ay kala dhexayso madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo kasoo laabtay wadanka turkiga ayaa shalay marka uu soo gaaray magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxa uu bilaabay kulamo uu la yeelanayo safiirada beesha caalamka si gaarana waxa uu la kulmay safiirka turkiga ee soomaaliya iyo weliba sidoo kale safiirka qatar ee magaalada muqdisho laftagareen ayaa la aaminsan yahay inuu kala hadlayey eh, safiiradan eh, waxyaabaha hortabinta leh ay ka doonay uu ka doonaya inay ka sameeyaan maamulkiisa iyo weliba sida ay u gacan qaban lahaayeen sidoo kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed laftagareen ayaa waxa uu dhinacyada kala hadlay sii socoshada wadada xidhiirisa muqdisho iyo afgooye oo caqabado kala kulmaysa dagaalyahanada al-shabaab oo iyagu weeraro toosa ku qaada s- injineerada iyo weliba ciidamada halkaasi ku sugan waxaana u dambeeyey weerar dhibaato ay kasoo gaartay injineero turki ah iyo weliba sidoo kale ciidamada booliska gaarka ah ee haramcad oo iyagu ilaaliya wadadaasi madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaana inta uu kulanka kula jiray safiiradan waxa uu kusoo qaaday dhismaha wadadaasi iyo sida loo sii wadi karo islamarkaana ay u noqon karto eh, mid dhaqan gasha islamarkaana wadada isku xirta muqdisho iyo afgooye si toosa loogu dhammaystiri lahaa hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed ayaa sidoo kale xalay madaxtooyada kula kulmay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya waxaana ilo ku dhow ay sheegeen inay ka wada hadleen arrimaha cakiran ee doorashooyinka iyo weliba sidoo kale s- kulamo la filayo inay yeeshaan hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo madaxda ugu sarreysa dowladda federaalk soomaaliya wararka laga helayo kulankaasi ee ku gadaamnan ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor la filayo inuu kusoo biiro kulankaasi islamarkaana uu qeyb ka noq- ka noqdo dhinacyada wadahalada- wadahadalada ku galaya magaalada muqdisho waxaa la aaminsan yahay lafta gareenka koonfur galbeed iyo qoorqoorka galmudug inay hordhac u yihiin hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka oo la filayo in maalmaha soo socda ay kulamo la qaataan madaxda ugu sarreysa dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana ay kala hadlaan arrimaha doorashooyinka horey madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaamiyaasha maamulada ayaa kulamo looga hadlayo doorashooyinka ku qaatay magaalooyinka dhuusamareeb iyo weliba caasimadda muqdisho waxayna ugu dambeyn soo saareen heshiisyo u muuqday kuwo aysan waxba ka dhaqangelayn islamarkaana waxaa muuqata in hadda ay adag tahay heshiisyadaas inay dhaqangalaan iyadoo hogaamiyaasha maamulada jubbaland iyo weliba puntland siciidaniga hogaamiyaha garowe iyo weliba axmed madoobaha kismaayo ay kasoo horjeedaan dhaqangelinta heshiisyadii ay ku galeen magaalada muqdisho islamarkaana ay ku eedeeyeen madaxda dowladda federaalk soomaaliya in si uun ay u dabamareen heshiisyadaasi waxayse weli sheegeen inay diyaar u yihiin in la wada fadhiisto islamarkaana laga wada hadlo arrimaha doorashooyinka masacada waxa ay soo saari karaan amase ay u qabsoomi karaan kulamada ay yeelanayaan hogaamiyaasha maamulada iyo weliba madaxda dowladda federaalk soomaaliya waxaana sidoo kale gees u taagan islamarkaana qayladhaan ka muujinaya hanaanka hadda wax u socdaan musharixiinta madaxtinimo iyo dhinacyada mucaaradka ah iyadoo midowda musharixiinta ay weli walaac ka muujinayaan hanaanka madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay- ay u maareynayaan doorashooyinka dalka madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa eedeyn kulolu jeediyey madaxda dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka qeybgelayay dood ka dhacday magaalada garowe oo ay eh, taabo gelinaysay ama soo agaas- oo soo agaasimay ay soo agaasintay xarunta b d r c ee cilmi baarista maamulka puntland ayaa ku eedeeyey madaxda dowladda federaalk soomaaliya inay ka jibsadeen arrimaha ammaanka islamarkaana ay ku fashilmeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay xilliga uu talada dalka qabtay in al-shabaab laga saaray magaalada muqdisho balse ay joogeen meel aan sidaasi uga fogeyn sida magaalooyin magaalada afgooye duleedkeeda waxa uu sheegay inay qaadeen laba howlgal oo caan ah islamarkaana ay ku garab istaageen militariga dowladda federaalk soomaaliya waxa uuna sheegay in howlgalladaasi ay guulo la taaban karo ka gaareen iyadoo midkood lagu tegey magaalada braawe ee gobolka shabeellaha dhexe waxay wuxuu sheegay sidoo kale waa magaalada braawe ee gobolka shabeellaha hoose wuxuu sidoo kale sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in kan kale lagu tegey meelo ay ka mid yihiin cadale waxa uu sidoo kale sheegay in howlgalladaasi ay ahaayeen kuwo guulaystay balse xilligan aysan sidaasi ammaanka guud ahaan dalka uusan ahayn madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in xiliyadii howlgalkaasi lasoo gebagabeeyey uu gawaarida ku tegi jiray magaalooyinka waaweyn ee gobolka shabeellaha hoose islamarkaana waxa uu sheegay in hadda muqdisho dhexdeeda ay adag tahay in lagu maro gawaarida taasina ay sababtay amni xumada ka jirta gudaha dalka madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in xukuumadda hadda jirta iyo madaxda dowladda ay ku mashquuleen arrimaha siyaasadda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tusaale usoo qaatay tillaabooyinkii ugu dambeeyey ee qaaday mada- ay qaadeen madaxda dowladda federaalk soomaaliya waxa uuna sheegay in xilligii isagu madaxweynaha ay isku iska horyimaadeen ama siyaasadda isku khilaafeen dhowr ra-iisul wasaare waxa uuse sheegay in xilligaasi ay adkeyd in ra-iisul wasaaraha meesha laga saaro isagoo tusaale usoo qaatay in xilligiisii ay ku qaadan jirtay muddo bil ku dhowaada in ra-iisul wasaaraha meesha laga saaro amaba la abaabulo xildhibaano codka kalsoonida kala laabta waxa uuse sheegay in muddo toddoba daqiiqo ah lagu riday ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre taasina ay muujinayso sida kooxda hadda fadhida villa soomaaliya ay ugu mashquulsan yihiin arrimaha siyaasadda marka laga tago arrimaha doorashooyinka dalka
soddonkeeda inuu qaadan jirtay prime minister in la bedelo bil soddonkeed ay um, dadka qaarkiis isku waxay jireen oo lagu kala waxay jireen loo kala xaririn jiray seven minutes iyo xil wareejin la-aan iyo inaan la ogolaanin xataa caretaker inuu soo yahay labada beriyo muxuu ahay waxaynayo la yidhaha prime minister ku-xigeenkan prime minister ku-meel gaar u magacaabo iyo wax lamid iyo marka dhayaw waxa uu magacyada ay leeyihin loo kala bixiye yaan yaan la isku darin oo la isku waxaynin riyaha iyo riyaha riyaha iyo geel ayaan muxuu ahay la isku darin saaxiibkay kula leeyihin waxaan leeyahay boqolkiiba boqol ad cafistaa adiguna i cafi waana kuu ducey waan rajaynayaa runtii soomaali soomaali dhab ah waaye muxuu ahay kula leeyihi kula leeyihi waxaan rabaa afar sano kulali waxaa rabaa kusii day afar sanaan madaxweynaha ah oo asna xildhibaani ahaa dhowr maraa isu nimiday oo qadyada uun dee markaa taagnay aan ka wada hadlay kulali weligiis asoo shaxaad raadinaya riddi igama soo gelin weligiis afar sanaan isla joognay kulaliyo maalin shaxaata maayo iima imaan mana arkin mana maqlin kulaliyo laaluushow qaataayo muxuu ahay lacagtii la qaybinaya war xalasii laleeyahay ma arkin kulali oo y- ay- yani ninkaas sida u libisan yahay markuu xildhibaanka ahan u libisnaa marka qaraabada uu ka dhashay waxaan leeyahay waa mudan yahay inuu xildhibaan noqdo
madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qaybgelayay doodan ka dhacday magaalada garoowe ayaa waxa uu diiradda ku saaray arrimaha doorashooyinka dalka waxauna sheegay in xilligan ay hubanti la-aan tahay arrimaha doorashada dalka isagoo sidoo kale ka deeriyey xaaladaha guud ee xilligan ay ku soconayso arrimaha doorashooyinka soomaaliya islamarkaana waxa uu sheegay in dhinacyada laga doonayo inay ka wada shaqeeyaan arrimahaasi isagoo sidoo kale walaac ka muujiyey hanaanka doorasho ee hadda waxauna sidoo kale sheegay in mar walba ay noqon karto in tilaabo laga qaado ee cidda hor istaagta doorashooyinka isagoo sidoo kale sheegay in xilligiisa doorashooyinka looga shaqeeyey si hufan marka loo fiiriyo tilaabooyinka ay qaadeen faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar xalay ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose faysal cabdifaarax ayaa sii dheeranay wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegayaan in weerar xoogan uu xalay ka dhacay deegaano ka tirsan degmada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose weerarkan ayaa waxaa la sheegay in uu u dhexeeyey ciidamo ka tirsan dowladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab waxaana wararku ay sheegayaan in markaasi weerarkan uu yimi kadib markii xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda oo ku sugnaa deegaan duleedka ka ah degmada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose iyadoona lasoo sheegaya in weerarkan uu muddo saacada ah socday islamarkaasna ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dadka deegaanka ayaa waxa ay kusoo waramayaan inay maqlayeen jugta iyo rasaasta weerarkan balse aysan si dhaba u xaqiijin karin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi dagaalka ama weerarka ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa markiisii hore la sheegay in uu ka bilowday deegaanka mukayga oo hoostaga degmada afgooye waxaana la sheegay in dagaalku uu sii xoogeystay islamarkaasna koontaroolada gudaha degmada afgooye ku yaala qaarkood laga maqlayay rasaasta dagaalka ciidamada dowladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab xaaladda degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa saaka lagu soo waramayaa inay degan tahay sidoo kalena waxaa wararku ay soo sheegayaan in howlgallo ballaaran ay ciidamada dowladdu ka wadaan gudaha iyo xaafadaha degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaana dagaalkan uusan ahayn markii ugu horreysay oo ciidamo ka tirsan dowladda iyo sidoo kale xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku dagaalamaan deegaano ka tirsan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaana inta badan deegaanada dhaca gobolka shabeellaha hoose sidani oo kale dagaal ugu dhex maraa ciidamo ka tirsan dowladda oo garab ka helaya ciidamada amisom iyo sidoo kale xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasi oo guulo ka kala sheegta dagaalada markaasi ka dhaca deegaanada hoos yimaada degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose
wasaaradda badaroolka soomaaliya ayaa lagu eedeeyey inay heshiisyo lagali- la gasho shirkado caan ku ah musuq maasuqa iyo waxaystabomarinta wasaaradda batroolka soomaaliya ayaa waayihii u dambeeyeyba waxay waday heshiisyo ay la gelayso shirkado soo saara shidaalka iyo shatiyaha ay bixinayso midowda musharaxiinta ayaa shalay walaac ka muujiyey hanaankaasi iyagoo digniin u diray madaxda dowladda iyo weliba sidoo kale mas-uuliyiinta dalka ugu sarreeya ee sharci dejinta iyo hogaanka maamul goboleedyada dalka waxay ka digeen waxaa isdabamarin ka socota gudaha wasaaradda batroolka soomaaliya iyo in xilligan kala guurka ah shidaalka soomaaliya la bixgeeyo iyagoo ka digay shatiyo si sharci darro ah lagu bixinayo wasaaradda batroolka soomaaliyana waxay sheegtay in hanaanka hadda wax loo wado ay tahay mid la isku halayn karo islamarkaana sharciyada dalka lagu dhaqayo iyadoo wasaaraddu ku dooday in heshiisyo horey looga gaaray islamarkaana hanaanka sharcigan uu maray golaha xukuumadda iyo weliba labada aqal ee baarlamaanka islamarkaana madaxweynuhu saxiixay uuna ka dambeeyey kadib heshiisyo baydhabo ay ku gaareen madaxda dowladda iyo hogaanka maamul goboleedyada dalka haddaba si aan wax uga ogaano hanaanka wasaaradda batroolka soomaaliya ay u wajahayso shidaalbixinta soomaaliya islamarkaana aan wax uga ogaano sharciyada ay hadda ku dhaqmayso iyo weliba sidoo kale waxa laga yaqaano shirkadaha ay heshiisada la galayso ayaa waxaa idaacadda simbaah ee muqdisho uga warbixiyey maxamed xaashi warsame oo kasoo shaqeeyey wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana u dhuntolooda tallaabooyinka uu qaadayo wasiirka xilligan iyo wasaaraddaasi iyo heshiisyada uu gelayo iyo weliba shirkadaha heshiisyadaasi uu la gelayo
tallaabada ay midowga tallaabada ay midowga musharaxiinta ka qayliyeen waa arrin sirta waana sharci darro in xilligan oo kala guura oo dhowr iyo soddon iyo sideed beri madaxweynaha ay u dhiman yahay xilkiisa baarlamaankiina uu toddobiyo labaatanka bishii uu ka ekaa in mataqaanaa baaris iyo shatiyo la gooyo oo shirkado musuq maasuqa horena loogu yaqaanay som oil and gas oo hadda costline la baxday iyo lebek shirkad la yidhaahdo maraykanka laga leeyahay oo iyadana musuq maasuq kale ah oo hantida dalka iyo macdanta iyo batroolka ku jira in la rabo in lagu subto oo waxay noqon kartaa macnaa tugunno ayay qabaan midowda musharaxiinta maadaama xilli cambain lagu jiro oo lacag lacag iyo qandaraashyadaas lagu gelaya cambain waa wax jira waana sharci darra arrintaas ma garat wasiirka horta marka hore arrintan awood uma le waana sharci darro waxaan maamul goboleedyada iyo golaha baarlamaanka iyo golaha aqalka sare haddii xataa wax la saxiixay wax walba la maamul goboleed ayaa ka qaylinaya sharciga batroolka markii la siixayay laba maamul goboleed jubbaland iyo puntland waa ka qaylinaya labada waa diideen waxay yidhaahdeen waa sharci darro iyadoo laqaynaa la saxiixay marka wasiirkan sideedaba wuxuu kusoo caanbaxay musuq maasuq waxaan musuq maasuq ahayn shaqadiisaba ma ahaba haddii la yidhaahdo qaabka shaqaalihii hore dagaalo kale u qaybsaday haddii la yidhaahdo dhismaha wasaaradda isagoo wareegta xilli kambeyn lagu jiro oo lacag lacag iyo qandaraajyadaas lagu gelaya kambeyn waa wax jira waana sharci darra arrintaas ma garat wasiirka horta marka hore arrintan awood uma le waana sharci darro waxaan maamul goboleedyada iyo golaha baarlamaanka iyo golaha aqalka sare haddii xataa wax la saxiixay wax walba la maamul goboleed ayaa ka qaylinaya sharciga batroolka markii la siixayay laba maamul goboleed jubbaland iyo puntland waa ka qaylinaya labada waa diideen waxay yidhaahdeen waa sharci daro iyagoo la qaylinaya la saxiixay marka wasiirkan sideedaba wuxuu kusoo caanbaxay musuq maasuq waxaan musuq maasuq ahayn shaqadiisaba ma ahaba haddii la yidhaahdo qaabka shaqaalihii hore shaqaalo kale u qaybsaday haddii la yidhaahdo dhismaha wasaaradda isagoo hor istaagay oo shirkad aniga aan leeyahay halii halii geeyo yiri haddii kale wasiirka wasaaradda batroolka soomaaliya ayaa hadda doonaya in uu heshiisyadaasi meel mariyo islamarkaana waxaa lagu eedeeyey in xilligan uu wado qandaraas bixin iyo weliba shati bixin shidaalo oo xilligan u muuqata mid lagu soo aadiyey xilli kala guur ah musharaxiinta ayaa dhankooda waxay doonayaan islamarkaana u diidan yihiin shati bixintan inay u arkaan in madaxda dowladda federaalk soomaaliya ee la loolamaysa ay halkaasi ka heli karaan dakhli ay ku maareeyaan arrimaha doorashada islamarkaana halkaasi uu kasoo geli karo lacago fara badan oo ay u isticmaalaan siday dib ugu soo laaban lahayn xafiisyada kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya hogaanka maamulka jubbaland ayaa lagu eedeeyey amni xumada ka jirta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa waayihii u dambeysay kusoo laalaabtay dilaalka bareerka ah waa kuwa qorshaysan iyo weliba sidoo kale qaraxyada lala eegto mas-uuliyiinta iyo dadka magaca leh ee ku sugan magaalada kismaayo magaaladaasi kismaayo waxaa maalmihii u dambeeyey lagu dilay ganacsato aada u fara badan saraakiil ciidan qaraxyo isxigxigay iyo weliba sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland waxaana inta badan mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulkaasi jubbaland ay sheegaan inay awaamir siiyeen laamaha ammaanka maamulkaasi islamarkaana howlgallo laga sameeyo magaalada kismaayo iyadoo inta badan laga cabto howlgalladaasi oo loo arko inay yihiin kuwa siyaabo gaar ah dad loogu beegsado islamarkaana dhinacyadu aysan ka taxadarin hanaanka badbaadada shacabka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa halka waxaa ku sugan ciidamo aada u fara badan oo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland waxaana la aaminsan yahay in ciidamada ugu badan ee maamulkaasi ay ku sugan yihiin gudaha magaaladaasi haddana waxaa soo laalaabta falalka la xiriira amni darrada waxaa sidoo kale dhowr jeer dhacday in ganacsato iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi lagu dilo gawaari islamarkaana ay si toos ah gawaaridaasi u galaan ama ugu dhuntaan xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo oo ah magaalo aada u yar islamarkaana ay ku sugan yihiin ciidamo aada u fara badan iyo madaxda ugu sarreysa maamulka jubbaland mid ka mid ah saraakiisha isbeddeldoonka maamulka jubbaland oo la hadlay idaacadda simbey muqdisho ayaa ku eedeeyey hogaanka ugu sarreeya maamulkaasi inay qeyb ka yihiin amni darrada ka jirta gudaha magaalada isagoo sheegay in iyagu ay iska horwareejiyaan cid walba oo arkaan siyaasadooda inay kasoo horjeedaan amaba ku dhaliili karaan hanaanka maareynta maamulkaasi
haddii weyn ku jirana amaawiil amar iyo nacdi midna male axmed dowladiisuna qabiil bay u samaysan tahay waa qabiil shaati dowladeed loo soo geliyey sharciyo dowladeed la siiyey gabriel bisaanka u sameeyey xasan sheekh kusoo korey maanta kusi aqoonsaday jubbaland aad maqlaysid qabaa'ilada kale jiban tusaaran ku siinaya beeraha jubbaland degan beelba nin buu ka wataa ninkaas axmed baa masaaridta siiya beeshiisiina waa lagu dilayaa waa lagu dhaxaya haddii qolo ka hor timaado ninka beeshiisii isaga calaameynaya in la laayo waxaan waa sharci darro waa xaq darro waxaan ciday ummadda dilka loo cidayo liban u yidhaahdana laarani masaaridtii aasaas meesha u fadhiya buu axmed keensaday oo uu soo tijaabiyey uu soo kirsoomeyey dad iyo dal iyo midaba ciidanka meesha jooga iyo jubbaland almagaashila waa qabiilka axmed madoore qabiilkii oo shaati loo geliyey weeye saldhiggii booliiska iyagaa fadhiya oobigii iyagaa fadhiya keliyihii waa iyaga
hogaamiyaha maamulka jubbaland ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland waxa uu halkaasi ka cambaareeyey qarax lala eegtay xildhibaan ka tirsan maamulkiisa oo la sheegay in horey uga tirsanaa ciidamada ilaaladiisa ee waardiyeeyay madaxtooyada uu ku sugan yahay islamarkaana laba kun sideed iyo toban kami waa laba kun sagaaliyo toban ka mid noqday laba kun sideed iyo toban ka mid noqday xildhibaanada maamulka jubbaland ee lagu soo doortay magaalada kismaayo waxaana madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi oo dhankiisa cambaareeyay falalka amni darey ka jira magaalada kismaayo uu sheegay islamarkaana in uu awaamir siiyey lamaha ammaanka maamulka jubbaland si ay gacanta ugu soo dhigaan kooxaha oo sheegay in falal amni darro ay ka sameeyaan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose fadhiga kumeel gaarkan oo ah maamulka jubbaland intaasaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynana war wixii dalka idaafaha caalamka inaga soo gaaray warka kooshinyaraha ayaa inoo farsameynayay shaacir een ahay cidda warka iyagu seegay si manays ay ka daalacan karaan nabadgelyo
simba radio yaa u baahan xayeysiin badeecadii ay ku raagto oo qarniyaal iyo sannado badan ay u buuxday baqaar shilinna aan laga beecsan bishaaraan u hayaaye ha iskeena bannaanka waxba yuusan baqanine waa la baahi tiri biidnillaahi alkariim aniga u buko u baahi qabee ii bayaani oo ii bidhaami walaal tala beellaa iyo tilmaan buuxdaysi aan ku siiyo bashiirow talo aad ku barmoosto abidka aad ku baraarto aad ku barwaaqahanato waana warbaahinta simba ee booqo oo hadda gaar warbaahin way badato waa boqol nuuce tani